sabuuraddii boqol toban iyo siddeedaad rabbiga ku mahadnaqa maxaa yeelay isagu waa wanaagsan yahay waayo naxariistiisu weligeedba way waartaa haddaba reer binu israa'iil ha yidhaahdeen naxariistiisu weligeedba way waartaa oo reerka haaruun hadda ha yidhaahdeen naxariistiisu weligeedba way waartaa oo kuwa rabbiga ka cabsadaa hadda ha yidhaahdeen naxariistiisu weligeedba way waartaa anigoo cidhiiri ku jira ayaan rabbiga u qayshaday markaasaa rabbigu ii jawaabay oo wuxuu i taagay meel ballaaran rabbigu waa ila jiraa oo anigu ma cabsan doono bal maxaa dad igu samayn karaa rabbigu waa ila jiraa oo wuxuu ku dhex jiraa kuwa i caawinaya haddaba waxaan kuwa inacab ku arki doonaa waxaan doonayo intii dad lagu kalsoonaan lahaa waxaa ka wanaagsan in rabbiga laysku halleeyo intii amiiro lagu kalsoonaan lahaa waxaa ka wanaagsan in rabbiga laysku halleeyo quruumihii oo dhammu way i wada hareereeyeen oo anna magaca rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa way i hareereeyeen haah oo way i hareereeyeen oo anna magaca rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa waxay ii hareereeyeen sida shinni oo kale oo iyaga waxaa loo demiyey sida dabka qodxanta oo kale oo anna magaca rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa adigu aad baad iigu mudday si aan u dhaco aawadeed laakiinse rabbigaa i caawiyey rabbigu waa xooggayga iyo gabaygayga oo wuxuu ii noqday badbaadadayda kuwa xaqa ah teendhooyinkooda waxaa ku jira codkii raynraynta iyo badbaadada gacanta midig oo rabbiguna wax xoog leh bay samaysaa gacanta midig oo rabbiga waa la sarraysiiyey gacanta midig oo rabbiguna wax xoog leh bay samaysaa anigu ma dhiman doono laakiinse waa noolaan doonaa oo waxaan sheegi doonaa shuqullada rabbiga rabbigu aad buu ii edbiyey laakiinse dhimasho iima uu dhiibin irdaha xaqnimada iga fura oo anna waan geli doonaa oo rabbigaan ku mahadnaqi doonaa tan waa iriddii rabbiga oo waxaa geli doona kuwa xaqa ah waan kugu mahadnaqi doonaa waayo waad ii jawaabtay oo waxaad ii noqotay badbaadadayda dhagaxii kuwa wax dhisaa ay diideen kaasu wuxuu noqday madaxa rukunka tanuu xagga rabbiga bay ka timid oo waa ku yaab indhahayaga tanu waa maalinta rabbigu sameeyey waannu raynrayn doonnaa oo waannu farxi doonnaa rabbiyow waan ku baryaynaaye haatan na badbaadi oo waan ku baryaynaaye rabbiyow haatan barwaaqo noo soo dir waxaa barakaysan kan rabbiga magiciisa ku imaanaya waxaannu idinka ammaannay guriga rabbiga rabbigu waa ilaah oo wuxuuna siiyey iftiin allabariga xarko ku xira tan iyo meesha allabariga geesaheeda waxaad tahay ilaahay oo anna waan kugu mahadnaqi doonaa waxaad tahay ilaahay oo waan ku sarraysiin doonaa rabbiga ku mahadnaqa waayo isagu waa wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa